qaraxa wuxuu ahaa mid lagu soo xaro gaari kuwa raaxada ah wuxuu ka dhacay isgoyska taleex oo ah meel mashquul badan oo gaadiidku iskaga kala gudbaan waxaa ku geeriyooday wiil dhallinyaraha oo gaariga waday waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa goobtoo taga waxar kadib waxaan kula kulmay aabbaha jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan waxaa soo gaara dhaawac fudud aan uslayn way ku adkayd inuu ila hadlo way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sidii waxu dhaceen waxaa ka hor muuqda wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen balse qaraxa uu ku waayey waxa keliya u sheegay v o eda waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in looga soo xiray meel gaarigay ka soo dhaqdeen oo waxar ka hor ay ka soo dhaqaaqeen qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xoogan wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey wiil dhallinyaraha ayaa wata gaariga ku xigay midka wiilku ku dhintay asaga wuu badbaaday waxna sooma gaarin goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o da kaga sheekeeyay siday waxu dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyey u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yar uu ku dhintay gaarigii waa daba socday gaariga qarxaayo gaarigi markuu qarxay holacii aana isoo gaaray gaariga waa iska furay waa ka cararay ilaahay wax iguma gaarsiin darawalkii kan gubtay haa dambaa watay waa isdaba socon waxba nooma dhexinbo gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay anigina waa ku tagay gaarigaygii kadib bareegii waxuu ma qaban gaarigii waa iska furay furihiisii wixiisa asagoo ka taagay waa iskaga soo cararay isagoo gubanayo wax khasaaraan yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii ga horeeyo meeda oo kala go-an wax kaloo arka malaana gaariga waa iskaga soo cararay waa daba joogtay maxaad maqashay wax kugu hore maqashay maxay ahayd haddi waa dareemi kartaa jug hadday dhacdo inaa aniga meesha ee tahay erigi ma kala aqoon bas nafsadda waxaa i kaliftay inaa gaari iska fura carro inuu keega ahay inuu kakala ahay ma kala garanayn gaarigaaga maxaa gubay marka maadaama uusan kolacii dambe aa ku tagay gaarigayga wuu socay sooma gaarigaana ma istaagsanayn sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay anna keegi waa ku tagay asigaa bareeg u noqday anna sidaa gaari iskaga fura kasoo carray gaariga marka halkaanaad kaga soo dhacdeen mase muddo dheeraad soo daba joogtay may may may halkaana kusoo dhacnay maba aqoon baan gaarigan waddada unbaa ku kulannay bas wax kaloo aqoona isuma lahayn ma isdaba socon laakiin qaraxa intaana ku wada kulannay
maalintii sabtida ayay ahayd markii qarakhyo iyo weerro isxiga ay ku qaadeen ururka al-shabaab xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaala halkaas ay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku-xigeenkii shaqadii arrimaha bulshada xildhibaan sakar ibraahim cabdalla maalintii shalayna madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu tegey xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo xerada ciidanka janaal goordan halkaas oo ciidanku kula hadla mar kale lagu celiyey la dagaalanka al-shabaab ee xilligan cabdulqaadiro key v o a muqdisho